بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى عني العلامه الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بافضلي المتوفى ثمانيه عشر وستمائه الهجريه رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه المختصر اللطيف ولا تجب في الزروع والثمار إلا فيما يقتات صحيح كما ولا تجب مواجبيس في الزروع بيره جدقابك أها إيا والثمار جدوينتي إلا فيما يغتاط وحي لقوته في حالة الاختيار حالد مركة أي دور قادشة تهي أي توصن تهي في حال الاضطرار آني أهين أرنكو اسكو هقاكسن يهي وحي لقوته موياني وحكا لكم واجبيسو مركة وحو الربا waxa weeye waxyaabo badan baa bani aadamku isticmaalaa oo quud ahaan u isticmaalaa imaa tanacuman wa imaa tadaawiyan wa imaa ikhtiyaatan intaba way dhacdaa in quudasho iyo markaa si caadiya waxyaabaha loo isticmaalee loo quuto ay tahay iyo wax dawe ahaan loo isticmaalo waad quudanaysaa laakiin dawe ahaan baad u isticmaalaysaa geedkan maxaad u cunaysaa marka lagu yahdo waar xaalatu dawaa baan ka raadinay waxa la wuxuu u fiican yahay sidaa iyo sidaas mararka qaarkoodna waa iska tanacuman waad iskaga faakahaysanaysaa waxaad leedahay geedkan yari waa bahal yaroo wacan oo marka ikhtiyaar rasmi ah maaha eh laakiin faakiha ahaan waa muus iyo wax la mid ah iyo waxaad leedahay war faaki ahaan subaxiina xabad baan iskaga dhuftaa maalinkii midh baan iskaga waa iska yaa quudasho rasmi ahoo aan leeyahay wax kaleba ma quuto isagaan cunaa ma aha sidaa daraaddeed wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo waxyaabaha la beertee nabaadkaee dhulka ka soo baxaa waxa zake lagu leeyahay iyo waxa kale inuu kala saaraa buu doonaya marka waxyaabihii zarac ahaa ee zuruucda ahaa geedgaabkii dhirtan waxaan zuruucda had iyo jeer laga cabiro ama hadhuudh ama galley ama waxyaabahan iska geedgaabka ah waxyaabahaasi wixii bani aadamku beero oo wax meelo kale iskaga baxay ma aha waa wixii bani aadamku beero sida xoolahaba wixii bani aadamku foofiyo zakada loogu yeelinayo tanna waa wixii bani aadamku beero ee wax iska soo baxay ma aha maca daalika fii xaali likhtiyaar marka arrintu isku hagaagsan tahay wax la quudan karo waa inay tahay oo quudgelaya markay tahay zuruucdii marka maalan xindadii iyo shaciirtii ama sarreenkii iyo heeddii iyada waa biijmaaci ahlilcilmi laakiin zuruucda wixii intaa ka soo hadha khilaaf baa gelaya laakiin waxa ugu fiican baynu odhan karnaa qowlkan shaaficiyadu marayaan oo ah war iyadaan la kala gurin wixii bani aadam beerto ee waxa weeye quud gala maca daalikana mudakhar ah wax la kaydsan karo oo kayd gelaya ee wax markiiba qurmaya aan ahayn fii xaali likhtiyaarna wax la quudanaya ah waa saddex qodob kow bani aadam baa beeray waa laba waa wax la quudanayo oo cunto gelaya fii xaali likhtiyaar waa saddex waa mudakhar waa wax la kaydsanayo oo dhigmaya saddexdaa qodob marka laga helo iyadaan la kala qaadin ma bariisba ma hadhuurba ma gallayba ma qabandiba muxuu yahay dhammaan ha la yahda zaka lagu leeyahay qowlkaasibaa fiican oo la yahdo inta adiladu ku timaa intan kalena looga qiyaasanaya amaa khudrawaadka iyo waxyaabaha iyagoo haba la quute ee ama tanacuman loo isticmaalayo ee khudrawaadkao dhan ama waxa weeye aan kaydgelaynin ee wax kaydgelaya ahayn ama wax bani aadam beerayba aanay ahayne dhirta ah oo hobta iyo gomoshaaga iyo toonka waxaa iska baxaya ah inaan zake lagu lahayn qowlkaasi baa saxiix ah إمام النووي إمام الشافعينا رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتاب كيسا مركا الرسالة كمقدمة أهان وأهم منهاجك وصول فقه وأكت المامي أرنتا وحا الله عسكنا يا إني تهي sunnada tarkiyada ah ee nebiga sala allahu caleyh wasalam mar haddii nebi maxamed ka tegey oo aanu isagu ka qaadin in sunna tarkiya la cuskanayo wuu ku tilmaamay kitaabkiisa isaga isagoo laba khudrawaadka miiaal uga dhigaya ayuu tilmaamay waana sida madhabkuna markii dambe mutadaawilka noqday isu wada dhiibeen sidaasi la mid ah markuu ka warramayay sunnada tarkiyada ahoo wixii nebi maxamed ka tegey sideeda in loo qaadanayo wuu ku soo raray kitaabkiisa masalan umka baabulxaj weliba dawaafka markuu marayey wana'khudu sunnata rasuula allahi sala allahu calayh wasalama markaa ficlan wa tarkan aw kalimata naxwaha wuxuu cabbiray waynu qaadanaynaa sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam wixii uu sameeyey macnaa qawliya ficlatay doonaysa baa noqday iyo wuxuu ka tegeyba ficlan wa tarkan marka sidaasi bay sunnada ficliyada ah uu u sunnada tarkiyada ah uu u tilmaamay inay tahay sunno la qaadanayo umkaanuu ku sheegay xaafidu ibnu xajarna waa ka ku soo naqlinaya fatxulbaariga waaya marka waxaa fiican in la yidhaahdo zuruucda waxyaabaha la beere geedgaabka ah waxaanu ka qaadanaynaa wax kastoo la quuto xindadiiyo shaciirkaannu haleeshiinaynaa mar hadduu shay la quudanaya yahay shay kaydsi gelaya yahay shay bani aadan beerta yahay saddexdaa qodob marka la helo amaa imaarta iyo midhaha wixii midhaha ah midhaha waxay uga jeedaan geedweynta laba geedoo qurun bay shaaficiyadu kaga waajibiyaan zakada waana labada nasku ku yimi oo ah geed timireedka iyo geedka cinabka ee zabiibta marka dambena dib ka noqda cinabkan markuu dee curdanka yahayna cinab baa la yahdaa marka dambe uu adkaadana zabiib buu noqdaa marka cinabka iyo timirta bis labadaa geedun bay ku waajibiyaan imaamu nawowi markuu ku niqaashayay kitaabkiisa majmuuca wuxuu yidhi labadaa waxaanu ugu gaabinaynaa dee daliilku intuu ku soo arooray baa intaasa marka maxal kaloo aanu sii haleeshiinaynaa ma jirto halkaasaanu qaadanaynaa marka maxay ku soo ururiyeen zuruucdii ina shuruuddaa saddexdaa baa loo dhigi imaartiina waa labadaa geedu wixii ka soo hadhay khudrawaadkay gelayaan zaka ma leh oo sunnada tarkiyada ah ee nebigaa loo qaadanaya sala allah alay wasalam walaa tajibu ma waajibayso fi zuruuci waxay macnaha nabaad ee dhulka ka soo baxay zuruuc beerihii ama geedgaabkii waa zuruucda waa wixii aan dhirta dhaadheer ahayn iyo wathimaari geedweyntii midhihii ilaa fii maa yuqtaatu wixii la quuto mooyaane fii xaalati alikhtiyaar la quuto intaa quruu inoo sheegay maadaamuu kitaab mukhtasara yahay oo dee hadalkii aanu faahfaahinayn fatajibu way waajibaysaa zakadii bibuduwi salaaxi thamar geedtimireedka iyo cinabka marka hagaagoodu muuqdo ayay waajibaysaa iyo washtidaad alxabbi wixii xubuubee zuruucana marka xabaddu adkaato macnaa wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo goormaa zakadii haddaba dhirtan aad sheegtay ay ku waajibaysaa oo la odhan karaa zakaa laga doonaya wuxuu yidhi geedtimireedka iyo cinabka imaarta labadaasunbuu uga jeedaaye waa markay buduwe salaax gaadho waa markay hagaag gaadho waa xilligii ama la iibin jiray ee ay sharcigu in lagu tasarufo uu bannaynaya markaasi ayaa la odhanayaa iyadoo midhihii dhirta geedkaba saaran yihiin ama laga soo jarayba waar imisaa ka baxaya wuxuu leeyahay markaasibaa awsha la gelaya wixii intaa ka horeeya waa kharsi iyo ilkacabiruun in la yahdo malaa markay midho noqdaan ama timir noqoto intaasaa ka soo go'aysa xubuubtuna markay adkaato ee bimacnaa wata'mana alcaaha dee aafada iyo masiibada ay ka nabadgelaysee midho caadiya noqoto ayaa zakada laga bixinaya wixii ka horeeya weli wax gacan inoogu jira maaha bishardi iyadoo weliba la shardinayo an yakuuna inuu yahay alaaa miati saac saddex boqoloo saac iyadoo la shardinayo inuu yahay wa saacuna arbacatu amdaad saacuna waa afar mud afar mud weey manaa afar jeer oo labada gacmood oo laysdhinac dhiga gacmo dhexdhexaada oo mudkii nebigaa sala allah aleh wasalam ayay noqonaysaa xadiista waxaa ku timi khamsatu awsuqin tii unbuu inoo soo khulaaseeyey mugta xadiista waxaa ku timi shan awrar shan awrar marka awrarkii kasta waxaa laysla ogol yahay ahlulcilmiga in badanna itifaaq ku soo naqliyeen inuu yahay situuna saacan lixdan saac marka shan lixdan ku dhufo waa saddex boqol soo maa saddexda boqoluu sheegaya waa taa xadiistu waxay ku timi saac ma sheegine xadiistu waxay ku timi khamsatu awsuqin shan awrar marka awrar kastaa waa lixdan saac shan meeloodoo min lixdan ahina waa saddex boqol sidaa awadeed buu inoo yidhi saddex boqoloo saac saacuna waa afar mud afartii mud maxay noqonaysaa dee khilaaf baa soo gelayo ahlulcilmigu isku khilaafayaan laakiin innagu had iyo jeer markaynu sheegayno maxaa la yidhaahdaa fidrida ila fidrida qofkii waa saac baa laga bixinayaa moogtaha imisaynu nidhahnaa had iyo jeer saaci weeyaan marka kilogaraamka loo eego labiyo bar baynuu badinaa soomaa ahlulcilmiga qaarkood saddex kiilay gaadhsiiyaan qaarkood labo qaarkood labiyo afartan qaarkood labiyo afar boqol adigu laba kiilo iyo saddex kiilo inta u dhexeeya ahlulcilmigu dhexdoodu isku hayaa laakiin had iyo jeer waxaynu qaadanaa laba kiiliyo badh keeni baynu maantana qaadanayn dee saddex boqol ayuunbaad labiyo barh ku dhufanaysa waa toddoba boqol iyo konton kiilo wey oo saaciba wuxuu noqonayaa boqol iyo konton marba waxaad saaca ka tidhaahdaabaa kiilayaashuna isku khilaafaya aqwaasha ahlulcilmiga marba kaad qaadato ayuunbay saacyadu isku khilaafaya markaa toddoba boqol iyo konton kiilo hadday inooga soo go'do beertii dee waxa weeye waxaynu bixinaynaa wixii ka baxaya waynuna arki doonnaa wixii ka baxaya hadday ka yar tahay oo toddoba boqoloo kiilo inoo soo go'do innagoo ixtiyaadan aqwaasha kale ahlulcilmiga tixgelinayna mooyaane waxba laguguma laha baynu odhanayn marka marba saaca inta kiile aad ku sheegto ayaa shanta awrarna isku khilaafaysa marba intaad ku sheegto wuxuu yidhi wayajibu waxaa ka waajibaya fii daalika arrinkaa isaga ah shantaa awrar ee aynu nidhi waa saddex boqol oo saac kiilogaraam markaynu u rognayna nidhi waa toddoba boqol iyo konton kiilo arrinta noocaasiya oo waxay noqonaysaa marka iminka masalan gabdadiiba konton kiilo tahay ma shan iyo toban gabdadoodba waa shan iyo toban gabdadood markay gabdadii konton kiilo tahay waa shan iyo toban gabdadood hadday shan iyo toban gabdadooda raashan inooga soo go'aan zakaa laynagu leeyahay hadday ka yar tahayna waxba laynagu male waa iska quudanayna wayajibu waxaa waajibaya fii dalika nisfu lcushri toban meelood meel barhkeed baa waajibaya in suqiya waa haddii lagu waraabiyey bimu'natin kharash haddii lagu waraabiye wey kharash haddii lagu waraabiyey wa in suqiya haddii lagu waraabiyey biqayri mu'natin kharash la'aan kalmadari sida roobkii inuu waraabiyo oo kale fa fiihi alcushru toban meelood meel baa la bixinaya waxa weeye markay beerihii iyo imaartii zaka gooyaan ee sakagoys noqdaan laba miduun baa la bixinayaa sida qaalibka ah in la bixiyo toban meelood meel ahaan toban meelood meel ahaan oo cushri in la bixiyo iyo meeshaa in lasii kala badho oo barh kharashka loo jaro wuxuu yidhi kala qaado haddii arrintu beertu kharash ku baxday mashiinnaa u shidan markaa waxa waraabinaya masalan oo u istaadhan dee mashiinno iyo masalan ceelar mashiinno saaran yihiin ayaa u siraadan ama booyadaa lagu waraabinaya kharash iyo howl haddii hawshooda ay gashayna waxa ugu muhiimsanay waa biyaha e de waxaynu odhanaynaa nisfulcushri iska bixiya toban meelood meel barhkeed labaatan meelood marka loo qaybiya meel ahaan bay noqonaysaa mogta toban meelood meel barhkeed waa labaatan meelood meel ahaan haddii kaloo aan kharash ku bixinna oo inta meesha un la faagay oo la hagaajiyo abuurkii lagu daadiyey iyo dalagii iyo siidhkii lagu qubay roob ilaahay u keeno ay roobka ku baxdayna ama togaa iska qulqulayaa ee ku jabayoo biyaha iska soconaya ay heleen oo daadka ay ku baxday caariyan sida xadiista ku timi waxaynu odhanaynaa war toban meelood meel iska bixiya hadday haddaan mee kharash baa iyo hawl baanu ku gallaynaa mee tobanka meelood meel barhkeed bixiya badh kharash u goosta intuu inoo tilmaamaya waa intaa wayajibu waxaa waajibaya fi dalika nisfu lcushri nisfu lcushri baa waajibaya in suqiya bimuna waa haddii kharash lagu waraabiyey oo dee kharash biyaha markaa loogu keenay wa in suqiya haddii lagu waraabiyo biqayri mu'natin kharash la'aanna kalmatari sida roobkii inuu waraabiyey oo kale weeyaane fa fiihi lcushru toban meelood meel baa la bixinaya haddii labadaba lagu waraabiyeyna se waxa weye intaa dhexdeedaa la bixinaya oo cushrigii ayaa waxa weeye la kala bari bar waa la bixin barhka kalena waa la sii kala adugu shan iyo toddobaatan boqolkiiba un baa la bixinaya waa laba ka dhexeeye alaaatu arbac waa shan iyo toddobaatan boqolkiiba waxaa la odhanayaa cushrigii afar meelood ka dhigo saddexna bixi meella la hadh markay bilaa markay bilaa kharashka waxaynu nii toban kaba bixi toban meelood meel ahaan bixi qorigaa siduu dhan yahay bixi markuu yidhi kharash baan ku beerayna maxaynu nii qoriga kala badho badhna qaado badhna masaakiinta sii hadduu yidhaahdo maya labadaba way isugu jirtay beertu dhowr biloodna waxay ku baxday roobka waxa weeye muddo dhanna waannu ku dhibaatooday oo hawsha kalean ku waday labadaba waa isugu darayna waxaynu odhanaynaa afar meelood u qaybiyo toban meelood meesha oo saddexna bixi rubcuna la hadh afar meelood meel la hadh mar kastaba cushrigaasun baynu ku xisaabtamayna tobankaa meelood meesha mar waa wada bixinayna mar waa kala barayna marna afar intaynuu qaybayn inu saddex dalool ahaan bixinayna waaya weliba wuxuu yidhi marka arrintaa la bixinaya fiihi alcushru baa ku sugan toban meelood meel oo jaafan engegan oo munaqan la nadiifiyey macnaha wuxuu uga jeedaa dee lawaakiinagu yii marka xabaddu adkaataabaa la bixinayaa hortuu jaafan weynu yahay mid engegayo dee heerkii kamaalkiisa gaadhay heerkii uu midho ku noqonaya rasmi ah waa inuu gaadhaa midda kale waa inuu munaqan yahay mid la nadiifiyeyoo wixii qashin ahaa iyo waagadii iyo sabuul wixii ku dhex jira waa in laga gura oo nadiif u yahay waxa macnaheedu ka dhigan yahay markaa toban meelood meel saafi ah saafi oo aan qashin lahayn ayaa la bixinayaa haddii aan roob iyo waxyaabaha uu ku baxay haddii kalena meeshaa barhkeed haddii kalena meeshaasoo afar loo qaybiyey saddex ahaan masale kaluu inagu baraarujiyey oo ah wa tudammu waa laysu geeyaa azuruucu bacduha ilaa bacdin midhaha qaybba qaybta kale waa loo geeyaa fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa idaa kaanad hadday tahay jinsan hadday jinsi tahay macnaa jinsan waaxidan hadday tahay oo waxusidati la jaro fii sanatin waaxida hal sano gudaheedna lagu jaro masale kaluu inagu baraarujiyey oo aad u muhiima wuxuu inagu yidhi nisaabkanaynu sheegaynee saddexda boqol ee saacah maaha macnaheedu hal mar inaad markaad soo goyso hadday noqon weydo iska dhaqaaqayso ee waxaad eegaysaa sanadka gudihiisa dhowr jeeroo kale ma beeraysaa ma dhici kartaa guga inay markuu soo go'do beertu xagaagana markuu soo go'do bayrta markuuso inaad dhowr jeer goosato ma laga yaabaa waatayd beertu saddex biloodba mar bay soo go'da ama afartii biloodba mar hadday sidaa tahay waa laysu geynayaa mar hadday beertii sanad gudaheed waxaanay soo wada go'een waa laysu geynaya waxaa la odhanayaa goosigii hore imisaa kaaga go'ay markaasaad odhanaysaa saddex boqol baa iiga go'ayoo kiilo saddex boqoloo kiilo qura haa sax markii dambena mee maalintii dhoweed bay badnaydoo afar boqol iyo konton baa iiga go'ay ha afar boqol iyo konton kiilaad ka goosatay soo isku hal nooc maaha hayo wuxuba hadhuur bay ahayd hal nooc weliba yaan isticmaalayna laftiga jinsi baa saxa moogta jinsigu waa waxa magac guud wadaaga hadduu doono kala noocya ha noqday waxaa laga yaaba hadhuurku intaasoo nooc inuu yahay oo aad taahid markii hore noocaasaan ku beeray markii dambena nooc kaloo meel heblaayo ahoo cascasoo noocana baan ku beeray markii dambena nooc yaryaroo cadcad baan farqi male wix waa hadhuuru isku jinsi ma yahay baa lagu odhanaya marka tee haayo waa isku magac wuxuba waa wada bariis kala noocya ha noqdee wuxuba waa wada hadhuudh kala noocya ha noqdee waxba waa wada galley kala noocya ha noqotee isugee baa lagu odhanaya saddexdii boqol ee kiile hore iyo afar boqol iyo kontonkan toddoba boqol iyo kontonkii ay ku saga goynaysa ma noqotay markaa tee haa bas bixi haddaba wixii ka baxaya bixi marka hal goosi wa aatu xaqahu yowma xusaadi yacnii waxaa bixisaan xaqiida maalinta la goosanayo la jarayo macnaheedu maaha markii kastaa waa gooni ee mar hadday isku jinsi noqoto sanad gudaheedna la wada beeray waa laysu geynaya oo way isku sakoobaysaa intuu kuu sheegaya waa intaa marka insha allahu tacaala kolle baabku dee waxyaabo badan baa dhex geli lahaa laakiin iminka ma doonayno inaynu ku sii fidno ayo hadal badan bayna ka qaadanaya laakiin intaa sheikhu tilmaamay ayaynu ku gaabsanayna faslun fii nisaabi dahab dahabka nisaabkiisi wa ama dahab dahabkii miyaa fa nisaabuhu sakagoyskiisu cishruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal waalmihqaaluna arbacatun wacishruuna qiraatan wa afar iyo labaatan qiraad waaya wa nisaabu lfida nisaabkii fidada nooca labaad ee qalinka ee macdanta ah nisaabkeedu mi'ataa dirhamin waa laba boqol oo dirham oo islaamiyin islaam loo nisbeeyey oo islaami ah oo fidatin khaalisa weliba ah fido khaalis ah macdanta nooca fidada la yahdo ama qalinka ama silfarka waadirhamu alislaamiyu dirhamka islaamigaahina sabcata cashara qiraatan waa toddobiyo toban qiraad weeye ilaa khumusu qiraad qiraad shan meelood laga dhigay meel ahaanunbaa laga riibayaa macnaha toddobiyo tobanka waxaa ka dhiman khumus lqiraad walaa tajibu ma waajibayso alzakaatu fii dalika zakaduna ma waajibayso arrintaa iyada ah xataa yaxuula calayhi alxawl ilamaa xawl ku soo wareego mooyaane si kale ku waajibi mayso wa sakaatuhu sakadiisuna rubucu lcushri toban meelood meel rubuceed weeye toban meelood meel afar meelood loo sii qaybiyey meel ahaan weeye wa yushtaradu waxaana la shardinaya anlaa yakuuna inaanu ahayn xulliyan mubaaxan markaa mid laysku qurxinayo oo mubaax ah inaanu ahayn taasi baa la shardinaya halkan wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo dahab iyo fida labada macdanood dahabkii isagu weli waa baaqi oo inaga hayna fidada lafteedii waa baaqi laakiin wax naadira weeye wanaadirna laa xukma lahu oo iminka meelo kooban baa caalamka laga helaya sacuudiga iyo waxay la mid ah wixii wax la isticmaalo maaho lacag ahaan loo isticmaalayo cid kastaaba lacag gaaray leedahay laakiin ka macdan ahaan qofkaasi macdan buu helay fido ama qalin ama waxaasa unbaa la leeyahay meel ay isticmaalkeedii ka soconaya dee ma jirto marka wixii xukmu naadir bay yeelata dahabkii waa cishruuna mihqaalan maadaamaan iminka cidba mihqaal isticmaalin marba wasniga wixii la isticmaalo unbaa lagu dhaqmaaye maanta muxuu u dhigmayaa maanta wuxuu u dhigmayaa inkastoo noocyada dahabka uu isku khilaafayo haniyo siddeean garaam oo dahaba in layskaga soo ururiyaa fiican han iyo siddeean garaam oo dahaba marka mihqaalkii waa afar iyo rubuc meelaha hale afar garaam iyo rubuc wey marka laysku dhuftana hadha waxay noqonaysaa shan iyo siddeean garaam marka shan iyo siddeean garaam oo dahab ah ayaa cishruuna mihqaalan ama cishruuna diinaaran oo isku macne eh ishruuna diinaar haddii la hadana waa la mide ayaa sidaa markaa noqonaysa marka maanta marka la yahdo imisa uu dahabku ku saka gooyaa haddaad tahay cishruuna mihqaalan ama cishruuna diinaaran lagula garan maayo qof kasta wuxuu maxaad ka hadlaysaa mihqaalku waa nocma ma garanayo uu haddaad tahay halkii mihqaalba waa afar garaam iyo rubuc dee adeer afar garaam iyo rubuc dhe buu ku odhanaya anugu saa u fahmi mayne marka waxaa ka toosan markiiba inaad luqada casriga ee lagula garanayaa tahay war shan iyo siddeetan garaamoo dahab ah haddaad haysatana waa sakagoys haddii kalena sakagoys maaha taasaa la fahmaya dirhamkii ama fidadii iyadiina waa qadar ilaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan markaa fida ah ayay u dhigmaysaa marka qiraadadan uu sheegaya iyada lafteedii cidina kula fahmi mayso hadduu ku yidhahdo lacagtu imisay ku sakowdaa aad tahayd shan boqol iyo shan iyo sagaashan markaa fida ah waxagay taallaa qolyaha sacuudiga inooga dhowey bal wadaadadii halkaa wax ka baranaya aan ku dhufanno teleefonka iyaga inoo sheegay maanta waxay marayse ama aan googleka weydiine waxa weeye way adkaanaysaa wixii wax la isla fahmaya maa iyada lafteeda si ahlulcilmiga in badani u soo dhoweeyaan waxay yidhaahdeen war maadaamay labadani axkaam badan wadaagsadaan labadiiba waa isla naqdayn labadiiba waa isla ribowi labadiiba waa isla zakawiya waa laba zakadu wada qabato labaduba waa labada ashyaada lagu qiimeeyo wax badan bay wadaagaan war wixii maadaamuu naadir xukumkii yeeshaan cidba garanay wa naadirna laa xukma lahu ay tahay aynu labadaba u celinno dahabka oo nidhaahna inta dahabku ku saka gooyo ayay fidaduna ku saka goysaa qowlkaasi baana fiican ummadduna fahmi karaysa oo in la yidhaahdo lacag kasta hayso magacay doonto ha yeelato ama doolar ku magacow ama dirham ku magacow ama riyaal ku magacow ama shilin soomaali ku magacow ama shilin somalilan ku magacow ama yeen ku magacow ama waxa weeye yuuro ku magacow war magacaa doonaysa lacagtaada u bixi waxaan iminka cumulaadkan lagu heshiiyey magacaa doonto u bixi ma kuu goynaysaa shan iyo siddeetan garaamoo dahaba intaad shilin somalilan sidato intaad sidataa haddaad imanka dahablaa u tagtoo tidhahayd shan iyo siddeetan garaamoo dahaba miiska soo saar mid kuu jaraysa ma tahay mise ma hadduu yidhahdo way ii jaraysaa lacagtan sitaa waa intaasoo milyanoo shilin somalilan way ii jaraysaa ha bis haddaba rubucul cushri bix way sakowdaye haddaanay kuu jarayna ma sakoobinaynaga daa daabidka ugu fiican ee ay masalada lagu dhisaa waa taa taasi baana ummaddu isla wada jaan qaadi karaysa lacag kasta oo caalamka jirtana lagu garan karayaa daabidkeeda halkaad joogto dahab ma kaaga jaraysa shan iyo siddeetan garaamo wey annagu magaceedan kale garan mayne warqadahan qofba maalintuu doono bedelaye taasi baa ugu fiican marka waxaynu leenahay qofka haysta shan iyo siddeetan garaamoo dahaba ama lacag u dhigmaysa magacay doonto ha yeelatee waxaa lagu leeyahay maalan rubucu lcushri rubucul cushri ayaa lagu leeyay toban meelood meel rubuceed taana waxaa kaaga dhow xagga xisaabta markaad doonayso afartan meelood meel rubucul cushrigu waa afartan meelood meel xisaab ahaan marka la rabo in laguu soo dhoweeyo waa afartan meelood meel boqolkii shilin waa labiyo badh kunkii waa shan iyo labaatan adigu bal imanka kun afartan u qaybi shan iyo labaatan ubaa soo boodaya marka waxaa ka dhow inaad tidhaahid afartan meelood meel si qofku kuula fahmo hadduu ku yidhahdo afartan kun oo dollar baan haystaa kun bixi dheh adaan uba warwareegin waar kun iska bix maxaad ku xisaabisay dee waa rubuculcushri rubucii xale cushrigii afartanka waa afar kun marka afartan toban loo qaybiyo waa afar kun afarta kun rubuceedii marka afar meelood laga dhigana waa kun marka maantaba intaad odhan lahayd toban u qaybi meeshana afar u sii qaybi waxaa ka dhow inaad tahay afartan meelood meel marka rubuculcushri laakiin tabtii xadiisku ku yimi ayuu inoo tilmaamo waa rubuculcushri bani aadamku marba siduu wax u fahmayaabaa loogu soo dhoweeyaa shardi labaad buu halkan dhigay markay arrintu dahab tahay wuxuu inagu yidhi wa inaanu xulli mubaax ahayn macnaha waxa dumarku isku qurxiyaan oo weliba mubaax ah waa inaanu ahayn muxuu ku saarayaa meesha horta marka koobaad wixii waa inuu xulli yahay wax laysku qurxinayo waa inuu yahay oo gabadhu dahabkay kaydka u dhigatay biitifaaqi ahlilcilmi zakada waa lagu leeyahy laysku qaban maayo zakada waa lagu leeyahy wixii wax la isticmaalayo horta xulli waa inuu yahay mustacmaloo la isticmaalayo kow waa inaanu mubaax yahayo waa inaanu israaf ahayn israafkana bixukmi amhaaliha baa gabadha la siiyaa hadday gabadhii dahabka dee waalli iskaga dhigto oo taado intana dhagahaan sudhaya intana qoortaan sudhaya intana dhexdaan ku xidhanay intana jinjimo lugahaan ka sanqadhinaya naanaga daadhe riwaayadda sakada waa lagugu leeyahay waayo waa israaf waa xadgudub mubaax buu ku qayday ma aragtaa bal fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan hadday xitaa iyadu xidhnayd oo uu ka jabo oo ay tidhaahda samaysan maayo namiyaad xidhanay nagadaa xidhashadiisa baa nacanaya zaka ku waajibaysa waayo waa tan diidday inay xulli ka dhigato gebigiisaba jajabkiisay haysataa oo doonaysa hadhow inay iibsato waa kayd mustacmalkiibay ka daysay isticmaalkiibay ka reebtee ma aragtaa marka qayd wuxuu ka dhigay kow shaygu inuu xulli yahay wax la isku qurxinaya waa inuu yahay oo ninku dahabkii uu iska dhigtay cid baan u xidi doonaa iyo saanaan odhan doonay goormaad u xidhaysaa dee maadaa cid baa u hayaa waxa weeyaan iyo wixii uu yidhi kayd baan ka dhiganaya iyo gabadhu waxay tidhi kayd baan ka dhiganaya iyo waxay ku xadgudubtay ee ay leedahay waxa weeye anigu dahabka dumarka ila midka ahi boqol garaam iyo meelahaasay qaataan anigu shan boqoloo garaam baan qaadanaya oo inaadan adiga kuuma gaadhine xaggaad ka wadaa iska ilow dee sakada iska bixi baynu odhanayna waayo xidho anu kugumaba haysanee sakada bixi marka wixii waa inuu wax la xidhanaya yahay wax mubaaxana waa inuu yahay markuu noocaa noqdo cinda jumhuuri ahli lcilmi zake laguma leh oo shaaficiyaduna ka mid tahay zake laguma leh waayahay sideeda mararka qaarkood meelo kaleba haddaan doonno aynu rajaxnay sideeda waxba ka bedeli mayno tabtaasaynu daynayna madabka udhigay wayajibu fi lmacdin shaygii macdinka ahaana waxaa ku waajibaya oo min adahabi iyo walfidati dahab iyo fidadii ah rubucu lcushri in kaana nisaaban waa hadduu nisaab yahay halkanna wuxuu rabaa wixii dhulka lagala soo baxaya ee macdanta ahaa macdanta dhulka laga qodo ee camal iyo lagu gaadho hawl hadduu dahab iyo fido yahay rubuculcushri baa laga bixinaya asuu nisaab gaadho fil xaali haddaana laga bixinaya oo xawl loo eegi maayo haddii kalena waxba laguma laha cinda shaaficiya imaamu nawowi raximah llahu tacala raxmatan waasica majmuuca wuxuu yidhi waxaanu ugu qaydaynaa dahab iyo fido macdinta dhulka laga soo saarayo madaahibta kale qaarkood way ballaadhiyaan sida xanaabilada wixii la mid ah hadduu batrool yahay hadduu waxa weeyaan silfar yahay hadduu muro wixii xale kale laga soo saaraya maxaa la macdanaa noocyo yaaquudkii dheemantii wixii kale kaba qaalisan adabkii fidadiyo waxaba sakii ka waajibiyaan madhabka shaaficiyadu waa diideen annagu ka waajibin maynaba yahay marka imaamu nawowi markuu niqaashiyey wuxuu yidhi waxaanu leenahay macdanta wax daliil loo hayo cad inuu ku waajibayo sakadu dahab iyo fidaannu haynaa oo aan daliilkooda aynaan isku qabanayn aynuna dhammaanteen ku ijmaacsannahay bartii nasku caddeeyey ijmaacuna ku guntamay annagu ka gudbi mayna buui halkii baanu fadhinaa adiladan kale aad daliishanaysaan daahirkuma aha masalada marka annagu bartii baanu fadhinaa buui nisaabka aannu shardinayna ee aad leedihiin daliilku nisaab ma sheegina xaggaa ka keenteenna dee dahab iyo fidar saka ku waajibto nisaab baa u asal ahaa baanu leenahay mutlaq iyo muqayadkii baanu isku xambaarno halkii un baanu dhignay wixii nisaab ka yar cidda ku waajibinaysa daliil cad baanu ka rabnaa buuyi oon aanu ku istaagno daliilkii caddaan nooma muuqdee masale muxtamaloo sidan iyo sidaan baa aqbali kartaa ayaa indhaa naga gelinaysaan taa aqbali mayno meesha kuma cadda buuyi hadal macnaha nuxurkiisu intaa yahay anaa hadalka qayb ku dardaraya laakiin nuxurka hadalku waa intaa uu leeyahay war dahab iyo fidaannu daliilu haynaa naska iyo ijmaacuna ku guntamay nisaabkuna waa kaynu isla ogeyn oo dahab iyo fida aan nisaab lahayn oo zake lahaa ma jiro cidda odhanaysa ka macdinka loo shardin maayo waa sida madaahib badani qabaan in loo shardin maayo nisaab dee daliil baanu ka rabnaa buu yidhi cad oo meesha tilmaama kiina ma haysaanee masale muxtamalaa keenteen halka iyagii baanu ku sugnaanaynaa waayahay marka in sha allahu tacala halkeedaa haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam